wasiir iscasilay iyo xildhibaano tirayara oo iyo dad badan oo siyaasiyiina igula muuqday dadkii ka qeyb galay ama raadinayay xildhibaannimo koonfur galbeed markii xildhibaanada lasoo dooranayay dad meesha wax ka soo waayey fara badan waa ujeeday meesha fadhiya qaarkoodna qurbaha dad ka tegey oo sidaas camal kusoo feelgaroobay waa ujeeday meesha waa igaga muuqdeen horta waxaa nasiib daraa in ta laga tago fadhigii baarlamaanka koonfur galbeed iyo xarunteenii la tago muqdisho inta la taga la yiraahdo waxaan dhaleeceyneynaa xukuumaddii aan ka mid ahin macnaheedu wuxuu yahay nin asiga iscaynayo koonfur galbeed xildhibaanadeeda waxay ka kooban yihiin boqol afartan iyo sagaal xildhibaan meesha waxaan uga jeedana lix xildhibaan waayo xildhibaanada haddii ay wax tabanayaan aragtideyda aniga iyo sida sharciga u yaaba waxay ahayd horta marka horeysa in jidka xerusaadkeenna uu qaba iyo dastuurkeenna uu qaba inay maraan oy raadiyaan tirada ku filan ee lagu gey karo ajandaha ay rabaan inay markaas ka hadlaan oo tiradaas oo shan iyo labaatan xildhibaan inay helaan kadib ajendaha ay hor dhigaan u gudbiyaan guddoonka baarlamaanka kadibna halkaa ajandihii cod loogu qaado kadibna laga doodo wixii ay qabaan laakiin in saxaafad inta lala hadlo la xildhibaan meesha soo safatay soo horfariistaan boqolaal aan u jeedno inay shaksi naceeb iyo diidmo iyo in maamulkaas yacni ay fadeexeeyaan keliya u socdo intay iska soo horumariyaan la yiraahdo baarlamaankii koonfur galbeedaa sidaasi waa nasiib daro boqol afartan iyo sagaal ma matasha lix qof afkooda kuma hadli karto
laakiin dad badan baa fadhiyay meesha dadka cabdiqaadir oo laleeyahay qaar ergadii maamulka wax ka dhistay oo madaxweynaha dooratay ahaayeen dhaliisha ugu badan ee meesha laga jeedinayana madaxweynaha ayaa loo jeedinayay sababtu maxaa umalaynaysaa cabdiqaadir horto haddii ay tahay sheekada iska tahay dhexda raac dhibkeeda leeda erge wax dooratay waqtigeeda waa lasoo dhaafay baarlamaana la dhisay baarlamaan ay u taalaa shaqada wixii qaldan iyo wixii la saxayay iyo wixii sharcigi cusub oo lasoo saaray iyo wixii laska sharcigii aan markaas lagu qanacsanayn oo dastuurka laga saarayo laakiin ergadaas aniga waxaan qabaa xilligeedu waa soo dhammaatay waqtigii aheed waana laga soo gudbay waxaan la leeyahay nimankan hadda le waxbaa qaribmay oo maamulkii waxbaa sike aniga maamul laba sano koonfur galbeed inta ay qabatay cid qabatay dowlad goboleed qabtay inuu jiro ma aaminsani haddaad u baahan tahayna waa ku taanataan waxa koonfur galbeed ay qabatay cabdiqaadir cabdiqaadir koonfur galbeed waxay dhistay lesdan one year hal sano inka yar waxay ku samaysay toddoba kun iyo shan boqol oo ciidan ooy u dhistay dowlad degmo kasta ee ka tir degmo kastan oo ka tirsan maamulkan ka tirsan ay u samaysay marka laga reebo shabeellaha hoose oo ay xukuumadda hadda xilligeeda dhammaaday xasan sheekh madaxweynaha uu ka ahaa ay diiday in loo dhiso ciidan deegaanka loo dhiso ay diiday waa tahay arrimahaas oo dhan waa u imaan doonaa arrinta aan raba inaan si toosa uga hadalno waxaa waaye shirkaas shirka waxaa ka hadlay nin wasiira wasiirka arrimaha diinta kolley waa taqaan aad baad isu taqaanay maamulka ka wada tirsanayda wasiirka wuxuu halkaas ka sheegay in wax shaqaha aysan soconin shaqa dhammaatay taladii koonfur galbeedna madaxweynaha uu gacanta ku dhigay marka arintaas wasiirka iyo aragtidiisa uu meesha ka jeediyey dabcan meesha waxay u muuqatay in wasiirka uu ahaa qofkii ay keeneen qolada kasoo horjeeda maamulka oo ay halkaa ku muujinayeen inuu isagu iscasilay maamulkana kasoo horjeeda marka wasiirka maxaa nooga sheegi kartaa wasiirka horta waa wasiirka diinta awqaafta koonfur galbeed macal baraa la yihaha wasiir waa iscasili karaa wasiir markuu iscasilayana waa inuu istiqaaladiisa u geeyaa cidi maga ciddi magacaabda madaxweynea magacaabay madaxweyneeed inuu istiqaalada isku casilayo inuu u geeyo kadib si aan haddii uu ka ogolaado iyo haddii uu ka diido markaas wixii uga soo baxo u arg laakiin saxaafad horteeda soo istaag ee wax shaqaa jira male aniga ceebay ceebaan u arkaa laakiin laakiin wasiirka maxaa u malaynaysaa sababtuu isku casilay wallaahi aniga waa arrimo wax arrimo siyaasadeed ku lug leh oo ay ka aan dareemi karo marxaladda maanta lagu jiro waxaa isku soo beegay in koonfur galbeed la mucaarado in yani wasiir iscasila siyaasadaha ka dambeysaan dareemo maadaama loola siyaasad lagu jiro madaxweynihii koonfur galbeedna ay koonfur galbeed xildhibaanadii federaalka laga soo doortay iyo kuwii koonfur baarlamaanka koonfur galbeed intaba ay madaxweynaha ka codsadeen inuu issharaxo markii uu ka dalbaday shaksiyan in koonfur galbeed ay xilligii ay u tartami laheyd kursiga ugu sarreey soomaaliya la joogo ay kadibna ay yidhaahdeen garabkaadaan taagana adaan kugu garabgelaynaa dee dabcan dad siyaasado qaasa wato oo dabada laga soo riixayo sida raggan oo kale saan hadda aniga aan u arko taasubaandhihi karaa ma waxaa jiray heshiis siyaasiyiinta koonfur galbeed dhammaantood ay ku heshiiyeen in arintan guddoonka baarlamaanka sanadkan aan la isu sharaxin xaqiiqo taas adaaba adaab hayoba tifyada afka soomaaliya ku wada hadloo dhan waa laga wada fiirsaday jawaariya u weyno maanta guddoomiye baarlamaanka kusoo sharaxay waa nin kale uu garab taagannahay hore u soco shariif xasan waa nin kalahay gidi raggiis wada sharxay dho waa raggii ana wada arkayn haddaad aad arkf bahalkiisa t v-ga dib aad u baartay aad keli kartid ma garan karo waxa shalayna ay ulahaayeen waa ku garab taagana shariif xasan oo kursiga ugu sarreeyaan rabnaa soomaaliya waa tahay waxaa ka mid tahay dadkii aqoon-yahanka ahaa ee dastuurka koonfur galbeed wax ka sameeyey dabcan nuqul ka mida dastuurkiina waa wadataa dastuurkan ma ku caddahay in madaxweynuhu isagoo ah madaxweynaha koonfur galbeed uu haddana isu sharaxi karo xilka madaxweynaha dowladda soomaaliya waa mahadsanta cabdiqaadir cabdiqaadir sharci dastuurkan koonfur galbeed ku qoran ee ka hor istaagaya madaxweynaha inuu isku sharaxo xilka ugu sarreeya soomaaliya haba yaraatee ma jiro waa isku sharaxi karaa xitaa ayadoo taasay jirto madaxweynaha inta horyimid baarlamaanka uu yiri waxaan rabnaa inaan isku sharaxno qof kasoo jeeda koonfurta soomaaliya koonfurta somaliya markaan leeyahay aniga ulama jeedo keliya koonfur galbeed jubbaland waa koonfurta soomaaliya ma dhicin nin kasoo jeedo goboladaas koonfurta soomaaliya in xilka uu sarreeyo wadanka uu qabto taariikhda kama soo dhicin labada kursiye ama ha ahaato prime minister ama ha ahaato madaxweyne marka cabdiqaadir marka xildhibaanadii usoo bandhigay uu yidhi yaa qaadnaa haddii aan qofaan qaadna aysan lahayn ka warrama haddaan aniga issharaxo seed u aragtaan tahay waxaa jiray jawaari intuusan issharraxin ka hor dad siyaasiyiina oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo qaar xildhibaano hore ahaayeen qaar rag kale oo aqoon-yahanaha inay shir qabteen oo ay ku weydiisteen jawaari inuu isa soo sharaxo xilkaasna aan looga maarmin marka jawaari waxa uu sheegay in isaga codsi dadkiisu ay u soo jeediyeen oo isku soo sharaxay taa ma laga yaabaa jawaari in uu ku muujinayo inuu heshiis hore uu la galay uu jiray koonfur galbeed madaxdeeda gaar ahaan shariif xasan inaanu issoo sharaxin laakiin hadda ay fursad u noqotay in dadkii ay weydiisteen cabdiqaadir taas aniga waxaan u arkaa hadal hadal iska hor imaanayo jawaari shal markuu lahaa waa ku garab taaganahay shariif xasan hore u soco xilka madaxweynenimo isku sharax markuu lahaa xildhibaanada meesha wada fadhiyay saas laayeen nimankan hadda uu leeyahay waxay iga codsadeen inaan isharaxo waa xildhibaano kusoo wada feelgaroobay xilraadintii xildhibaanada baydhabo kusoo wada feelgarooba waay gidi inta shaksiyaad meesha aad ku arkaysay kuma jiro hal nin oo xildhibaan federaalka hadda mase dadkii maamulkaas wax ka waxa aad u wada jeedo t v-gaad ka wada arkaysay waa rag qurbaha ka tegey shariif xasan shaksi naceeb dartii u diidan iyo rag ku feelgaroobay raadintii xildhibaannimada kusoo feelgaroobay oo iska dhaadhiciyay in shariif xasan uu u diido xilka xilka nin kastaba waxaa la yidhi reerkaada aad matalaysid baarlamaanka aad u gelaysad ha kusoo doorso konton iyo dhowr qof aad dooranaysa xildhibaan kasta haddii tolkii asiga waa tahay adiga waa joogtay maamulka markii la dhisay ilaa maantay oo aad mar dhow kasid ka timid baydhabo oo halkan aad noogu timid aad iyo aad waxyaabaha dadkii shirayey ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah in maamulkan muddadii uu jiray uu faylgaroobay uusan waxba qaban adi maxaa u sheegi kartaa ummadda soomaaliyeed ah ka gadi kartaa wixii uu qabtay maamulkaas waxaa horta markhaati ka ah muddada gaaban ee soomaalida dowlad goboleedyada soomaaliya maanta ka dhisan markhaati ka noqon kara sababtoo labada sane koonfur galbeed ay jirto waxa ay qabatay dowlad goboleed qabatay soomaaliya dowlad goboleedyada ka dhisan ma jirto koonfur galbeed waxay aasaastay ciidamo daraawiisha oo biliiska gaarka hadda magaca biliiska gaarka wato oo toddoba kun iyo shan boqola oo degmooyinka dhan loo sameeyey koonfur galbeed waxay dhistay ayada complit aysan jirin wax la dhahayo xafiis dowladeed ee lagu shaqeeyo wasaaradihii koonfur galbeed dhan ay waxay u samaysay xafiisya u samaysay koonfur galbeed waxay samaysay madaxtooyadii koonfur galbeed ee kumeelgarka baydhabo tii baraaway dhistay magaalada baydhabo inta mashaariicay ka hirgelisay hama noqoto wadooyin la dhisaayo ama la dayactirayo ha noqoto saldhigii magaalada weynaayo magaalada baydhabo la dhisay cid walba maanta ay dhismihiisa aysan xaqiri karin shalay siduu ahay maanta siduu yahay maxkamadii baydhabo xarumihii gobolka iyo degmada baydhabo bangigii baydhabo howlaha ay qabatay wax inta kasoo yeeraya maaha ciidanka intaas la eg ee loogu talagalay amniga deegaankaas inuu sugo ee maanta shaqaynayo wallahi alcadiim aniga ma garan karo dowlad goboleed two years ku samaysay ciidan intaas la eg inay jirto ma malay karo haddana ku qalabaysay marka dadka dhahayo koonfur galbeed wax maysan qabanin ee haddana waxaanan sheegayana goobjoog ka ahay tahay shirar isdaba socday ayaa jiray kow shir looga dhawaaqay dallad koonfur galbeed oo siyaasiyiin ay ku midaysan yihiin oo laleeyahay waxaa looga soo horjeedaa maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne shariif xasan shirarkaas dabcan intii aada joogtay dalka ayay dhaceen aan u malaynayo shirarkaas iyo shirkan waxaad moodaa dadkii ka wada qayb galay in ay isku mid ahaayeen marka maxay maxaa maxaa loo sameeyey cabdiqaadir waa maasan tahay shirarkaas dallada iyo waxaa lalahaa ragga soo agaasimo raggaan arkaynay haba u badnaadaan qurba joog siyaasad raadinayey oo siyaasadii ay u hirgeli weysay nin kasta xilkii wuxuu raadinaya heli waayey u arkay in yacni mucaaradad kala hor yimaada maamulka asigoo nin walba uu ku eedeyna leeyahay waxaa ii diiday aniga shariif xasan aa ii diiday xil shariif xasan madaxuu meesha ka yaal laakiin maamulka ay dhaleecaynayaan ay jaayfaynayaan waa maamulkii ummadda deegaankaas matalayay koonfur galbeed ceeb ma laha shaksiga waa qalad hadduu galo sharci wii lagula xisaabtamaa jiro laakiin in idaacadaha inta lasoo fariisto shaksi la caayo shaksiga haddana laga dhigaa koonfur galbeed inuu asiga leeyahay koonfur galbeed ummaddaa iskale shaksigana shaqu u hayaa ayuu u shaqeeyaa haddii ummadda ay ku kalsoonaa weysay si sharci ayagaa isaga leexinayo laakiin ma aha in ummaddii dhan la wada ijaafeyo la yihahdo koonfur galbeed oo feelgarowday mise koonfur galbeed ma jirto waa lagu kale see lagu kale taga koonfur galbeed maamul dhisan oo shaqaynayo oo saddex gobol ka arrimiya waa waa tahay arinta kale ee muhiimka ah ay ka hadlayeen waxaa ka mid ah xitaa baarlamaanka koonfur galbeed inuu yahay baarlamaan madaxweynuhu siduu doono uu ka yeelo qodobaduu ugeeyo iska ansixiya waxay rabaan sameeya maadaama aad baarlamaanka ka mid tahay ragga ugu waaweyn ee maamulkana wax ka sameeya aad tahay arintaa maxaad kaga jawaabaysaa cabdiqaadir waa wax lala yaabo madaxweynaha wuxuu rabay yeelaan baarlamaanka koonfur galbeed leeyahay haddana ayayaa kule inta t v qaarkooda t v inta soo istaagay qaylinaa kule waxbaa qaldan oo adiga shalay markaad aada ogolaatay in wax kasta madaxweynaha uu kula yimaad inaad tiraahdeed qaladii sax way aadaan waa saxa inaad ogolaat oo haddana aada leedahay waxaa waaye waxbaa qaldan ayaa wax qaltay xildhibaanka asaa wax qaltay soo maa ninka wax qaltay marka aniga saan arko xildhibaanada koonfur galbeed dad sharaf la waaye dad yacni maxaa la dhahay ummaddaas u dhabar adeegayo ayagoo oo aan ognahay xaaladday ku shaqaynaan iyo xaaladday ku sugayn aan ognahay dusha u ritay inay ummadooda u shaqeeyaan wa waxayna matalaan dadka deegaankaas degan aniga sida saxaafadda rag siyaasadda kuungoobay ay ugu ijaafeynayaan tviyada aniga lama qabo waxaana leeyahay waa tahay baarlamaanka muddadii uu jira muxuu qabtay marka baarlamaanka waxba ma qabto ma shiraan saas ayay ku doodayaan baarlamaanka intii uu jiray kulamo fara badan uu yeeshay wuxuu sharciyo fara badan uu baarlamaanka baasgareeyey wuxuu sharciyadii goonida ah ee wasaaradaha ay lahaayeen dhowr wasaaradood usoo gudbisay uu baasgareeyey baarlamaanka waa shaqaynaya ummadda ku dhex jiray dadku u shaqaynaya waxaa garat sooma cabdiqaadir marka aniga ma garan karo waxaa hadda keenay doorashadan shariif xasan isku soo sharaxay kursiga ugu sarreeya soomaaliya in lagu soo aadiyo koonfur galbeed waa feelgarowday iyo ma shaqaynaysa in lagu soo aadiyo waa iska dareemi kartaa cid kasto laakiin arrinta muhiimka oo dad badan isweydiinayaan waxay tahay dadkan dalladda sameeyey ama sida gaarka mucaaradka ugu ah maamulkan iyo madaxdiisa inta badan xamaray ku shiraan maxay baydhabo ugu shiri waayeen baad isleedahay ma baqdin ayay ka qabaan maamulka in uu dhibaato maxaa dhacay maadaama deegaanka ay ka soo jeedaan maxay deegaanka uga sameyn waayeen shirar noocaas oo kale ah waa mid su-aasha u baahan in ayaga laftirkooda la wareysto laakiin aragtidii aniga sidii la tahay baydhabo runtiia taallo wixii dhabta a yaallo oon laga beeshin sheegi karin laanno markaad tiraahdeed koonfur galbeed wax ma qaban shacabkii cid walbana ay u jeedo waxa koonfur galbeed ay qabatay wax shaqaynaya ma sorry laakiin muqdisho dadka jooga waa loo sheegi karaa ruwaayad iyo waxaan jirin sheeko mala weel waa laga dhaadhici karaa aniga xaqiiqda cid cid looga baqanayana koonfur magaalada beermisha lagu qabto taana ma jirto maalin kastaa lagu shiraa cidda horumarka ka shaqaynayso cidda ummadaas danahooda wado waa ku shiraa laakiin in xamar lay tago hoteelada inta la kiriisto meesha lagu shiro waa dareemi karnaa cidda ka dambeysay iyo waxaa dabada ay ku hayso dhan waa iska fahmi karnaa waa barnaamij siyaasadeed lagu raadinayo in hamigii ummadaas ay damacday in mar labaad lagu feelgareeyo annagoon ognahay labadii kun carta lagu feelgareeyey markii shaargudud uu yiri madaxtinimo aan qaadano iska dhaafno baarlamaan laga diiday cabdalla allahu naxariistee inta hoos laga soo saaray laga hor ti camal baan u arkaa nimankan hadda baarlamaanka urda shalan lahaa sharif xasan oo soco waa kugu taageersanaya tartankan gal
waa tahay su-aasha kale aan ku weydiinayo waxay tahay waxaa ka mid tahay ragga siyaasiyiinta ah kasoo jeeda koonfur galbeed ee aada u taageersan in xilka sanadkan la raadiyo uu yahay kan ugu sarreeya dalka oo madaxweynaha guddoomiye baarlamaan aan mar kale lagu leexan laakiin sida hadda muuqata inta sharaxan siyaasi keliya maahana inta kale waxaa laleeyahay digili mirifle kasoo jeedaan ama koonfur galbeed marka ma isleedahay sanadkanna way ku hungoobi doonaan in baarlamaanka ay qabtaan oo sida adiga aada aaminsan tahay iyo dad kaleoo siyaasiyiina sanadkan waa loo gudbi karaa marxalad kale sanadkan waxaan diyaar u nahay isbedel soomaaliya dhan isbedel ay u tahay ninka kasoo jeeda koonfur galbeed ama goboladan koonfureed isku sharaxay baarlamaan nin ku hungoobi doono ila muuqda aniga aragtidayda ummaddan koonfurta waa ay kusoo daashay in baarlamaan ay ku ekaadaan kuraasta ugu sarreyso labada kursi waddanka ugu sarreyso in gobolada dhexe iyo bari rag ka yimaada ay isku badbedelaan waa shan iyo labaatan sano burburku intuu dhacan aan arkaynay wax habay yaraatay isbedelna waa keeni waayen marka sanadkan waxaan u baahnaa isbedel bal reer koonfureedkana in la tijaabiyo in bal kuraasta laba kursioo ka mida ay ka yimaadaan koonfurta ay ka yimaadaan khaasatan koonfurta markaan leeyahy waa jubbaland iyo iyo koonfur galbeed lixdan gobole koonfurta ku taala inay ka yimaadaan bal laba kursi sida labada kursi ay noogu badbatay ka imaanaya bari iyo gobolada dhexe ka imaanaya noogu bateen bal bal aan tijaabino reer koonfureedka xoogaa waxaa la yidhahdaa reer beroodka iyo dadka webiyada kaaga dhowa xoogaa xadaaradda ay ku dhowdahay bal dhinacaas bal aan fiirina marka bal wixii waa waa tahay inta badan waxaa la tilmaamaa xildhibaanada ka yimid koonfur galbeed inay yihiin dad inta badan wax ku ballama aad iyo aad ma isleedahay ballantaas aad bay u socon doontaa iyadoo jawaari uu iminka wado dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu kula kulmayo xildhibaanada casho ugu sameynayo marka ma is leedahay way dooran doonaan jawaari aragtidaada ilama aha ilamaha aragtideyda sababtoo ah ummaddan dadkan xildhibaanadan federaalka ee koonfur galbeed laga soo doortay ballan ayay waxay la soo galeen shacabka ay ballan ka soo qaadeen waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay sanadkan isbedel in xilka ugu sarreeya waddanka aan helno tii ayada eedayna ku tageen muqdisho ay ku tageen in aragtaas qabto ee gobolada kaleeta soomaaliya ka timidna waa ay jirtaa in sanadkan isbedel la helo bal la tijaabiyo gobollo kaleeto rag siyaasiyiin kasoo jeedo soomaali badana aaminsan oo xildhibaana aqalka saraa ku jiraan mase aqalka hoosaa ku jiraan aaminsan marka aniga waxaan u arkaa jawaari in saad la socdeed waxaad ka arki kartay xafladda uu dhigtay uu kusoo bandhigaya hal xildhibaanoo kasoo jeeda koonfur galbeed muusan joogin sidaan tviyada aan ka arkayna marka aniga waxaan u arkaa
waa tahay xildhibaan cabduqaadir su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay qeybahan aanu kaga hadlayno dib haddaan ugu noqdo qolyihii ku shiray xamar saameyn intee la eg ayay shaqadiina idinku yeelan karaan maamulka koonfur galbeed hadday tahay midda madaxweynaha baarlamaankiina nimankan ay mar walba meel walba la taagan yihiin inaydaan wax shaqa a qabanin aadna u baahantihiin in isbedel saxa laydinku sameeyo laydinkala diro si howl saxa looga qabto meesha aniga waxaaba yaraatay saameyn ay ku sameyn karto koonfur galbeed inay jirto maaminsana sababtoo koonfur galbeed waa maamul dhisan maamul shaqaynayo howlhayo actionka ay ka muujiyeen dadka deegaanka joogo khaasatan xarunta kumeelgaarka baydhabo waa arkeysa tvda waa ka arkeysa shacabkii degmada baydhabo int isku soo wada baxeen ay yiraahdeen waa kasoo horjeednaa nimankaas afkanana kuma hadlayaan saas haddana ujeedeed kelibkiiraada hadda meeshan aan ka arkayna la xildhibaan ayad waxa meesha fadhiyay laakiin waxaa kaloo ku jira lele odayaal wax kasoo sameeyey wax kasoo doortay adiga ergada wax doorataa ka mid ahayd odayaashay wax ku jira odayaasha meesha aan ku arkay hal oday oo boqol soddon iyo shanta odaynimo soomaaliya hadda u diiwaan gashan ku jiray meesha ugama jeedin aniga ergadiina ergadii ergada ergada hal iyo laba waa u jeeday laakiin ergadii wax dooratay meesha ma joogin aragtidii aniga iyo tv kelibkaas intaan ka fiirinaya oo dadka meesha dhoobnaa maxay ahaayeen dad siyaasiyiina ee ama nin xildhibaan rabay oo xildhibaannimadii kusoo hongoobay dabada ka riixayay ama se samadoon iyo oday hooseoo baalkii sheeg shaksi wato shaksigiina wax heli waaye isla markaasna iska dhaadhiciyey waxaa u diiday waa hogaanka ugu sarreeya maamulka koonfur galbeeda u diiday iska dhaadhiciyey dad saasa camala meesha dhoobna aniga aragtideyda iyo dadkan kuu sheego qurbaha ka noqdayoo ayagana sidoo kaleeto kusoo hongoobay dadkaasaan meesha uga jeeday aniga waxaala hadday dhab ay yihiin waxay ka hadlayaan bay dhab ay tegi lahayeen waa tahay wasiirka iscasilay muxuu saameynaa u yeelan karaa isagoo dhahayay wasiiro badan waxaan ugu baaqayaa inay dariiqayga soo maraan ma is leedahay wasiiro kaleu heli doonaa uma malaynayo sababto haddii wasiirka waxa uu sheegaya ay sax yihiin waxaa la arki laha wasiiro kale garabkii soo fariisi laha mesha iskuasila isku casili laha laakiin uma malaynayo waxaanoo dhan waa wax lasoo abaabulay oo siyaasad ay ka dambeyso laguna diidayo la rabo in lagu faylgareeyo tartanka aan u jeedno aan la xaqiri karin ee kursiga ugu sarreeya waddanka shariif xasan oo ugu jiro mid la rabo in lagu aray bixiyo aan u arkaani laakiin mid maaha mid shaqay doona ilamahaanay aragtideeda waa tahay aada iyo aad baa umahadsan tahay daawadayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeena bandhiga maantana waxaa marti noogu ah oo stuudiyaha nagu soo booqday oo aan uga mahad celinaynaa xildhibaan cabduqaadir shacbaan axmed oo ka mid ah xildhibaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kalena ka mid ahaa aasaasayaasha maamulkaas iyo weliba dadkii wax ka sameeyey dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya aada buu u mahadsan yahay isagoo howlo shaqo u jooga london ayaa stuudiyaha nagu soo booqday aada buu u mahadsan yahay daawadayaal qeybo kale ayaa noo soo socda oo ka mid a hadal mar kale ka soo baxay maamulka koonfur galbeed oo ay si toos ah ugu eedeynayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu isagu ka dambeeyey in garoonka number conton ee gobolka shabeellada hoose aanu shaqaynin sidaa daraaddeedna madaxweynuhu uu hor joogsaday haddaba arrimahaas iyo waxyaabo kale oo ku saabsan siyaasadaha deegaanadaas ayaanu barnaamijka qeybihiisa dambe kusoo qaadan doonaa balse markan aynu ku yara hakanno qadar xayeysiisa waa isku soo noqonaynaa